الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu kusoo guda jiray baabu tawba qaala wuxuu uhi wa can kacbi bni wa can cabdillaahi bni kacbi bni maalikin waxaa cabdillaahi laga wariyey oo ina kacb bni maalik ahaa wa kaana wuxuu ahaa cabdillaahi qaa'ida kacbin kacab kii hagi jiray buu ahaa radia allaahu canhu eh min baniihi caruur xagga caruurtiisa isaga ayaa hagi jiray xiina camiya markii uu indhabeelay cabdillaahi isaga ayaa aabbihii markii uu indhabeelo uu weynaaday hagi jiray oo markaa kaxayn jiray sidaasaa dabadeetana uu qisadan dheer iyo axaadiidta kaga qaybi jiray qaala wuxuu ihi cabdillaahi samictu waxaan maqlay kacba bna maalikin radia allaahu canhuye oo yuxadisu ka warramaayo bixadiidihi warkiisii iyo qisadiisii xiina takhallafa markii uu ka hadhay can rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii gaswati tabuuka duulaankii tabuuk uu ka hadhay duulaankii tabuukna sanadii wuxuu dhacay sagaalaad xaggaa iyo shaam baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u duulay qaala kacbun kacab wuxuu yidhi lama takhallaf kamaan hadhin can rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii gaswatin duulaanna kagamaan hadhin hasaahaa uu duulay qadu weligii ilaa fii gaswati tabuuka duulaankii tabuuk maahaane hayra anni ha yeeshee anigu qad takhallaftu waxa kaloo aan ka hadhay fii gaswati badrin gaswadii badar walam yucaatab lama canaanan axadun qofna lama canaanan oo takhallafa canhu ka hadhay markaa gaswadii badar rasuulka ka hadhay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo loo dabdiyey walam yucaatib axadan rasuulku cidna markaa ma canaanan ayay noqonaysa inamaa kharaja wuu baxay u rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimuuna muslimiinta ayaa baxay qaswadii badar buu ka warramayaa yuriiduuna iyagoo raba ciira qurayshin safarkii quraysheed xataa jamaca allahu tacaalaa ilaa ilaahay uu isagaa sarreeyee kulmiyey baynahum iyaga macni muslimiintii iyo wa bayna caduwihim cadowgoodii calaa gayri miicaadin ballan la-aan ilaa uu ku kulmiyey iyagoo macnihi aan dagaal ku ballamin uu kulmiyey walaqad shahidtu waan xaadiray maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahi maciisa sala allahu calayhi wasalama leylata alcaqabati habeenkii markaa leylata alcaqaba habeenkii caqabada ayaan markaa xaadiray jabratu lcaqaba yacni habeenkii ansaartu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay kula beecoonaysa xiina tawaahaqnaa markaanu ku heshiinay ee aanu isku ballansannay calal islaami islaamka kolkii aanu isku ballansannay oo caqabaduna waa jamratu lcaqaba caqabadan la ydhaahday jamrada loo nisbeeyo oo baycadu agteeda ayay ka dhacday oo laba jeer baana rasuulku calayhi asalaatu wasalaam intaanu soo hijroonin ansaarta halkaa uu kula baycooday markii hore way yaraayeenoo labiyo toban bay ahaayeen markii dambena waxay gaadhayeen toddobaatan waxaanay rasuulka kula baycoonayeen calayhi asalaatu wasalaam in waxa weeyaan islaamnimada iyo haddii uu u soo hijroodo inay soo dumiyaan oo ay difaacaan oo ay waxa weeyaan markaa dee aada iyo aada u ilaaliyaan waaya wamaa uxibu ma jecli habeenkaasaan xaadiray buu leeyihi markaa wuxuu ahaa min asaabiqiin saxaabadii islaamka horreyse ee islaamka u dheeraysu ku jira xagga ansaarta wamaa uxibu ma jecli anna lii bihaa inuu anna lii inuu ii sugnaado bihaa caqaba bedelkeeda mashhada badrin beder inaan xaadiro oo aan ka qayb galaa inay ii sugnaatoo laygu bedelo ma jecli buu leeyay wa in kaanat haba ahaato bedrun beder haba ahaato adkara mid sheeg sheeg badan fi nnaasi dadka dhexdooda minhaa caqabadaasi iyo baacatlcaqaba uga sheeg sheeg badan inkastoo dadku ay uga sheeg sheeg badan yihiin oy uga hadalhayn badan yihiin buuhi beder haddana anigu baycatulcaqabada aan ka qayb galay in beder laygu bedela ma jecli waaya waxaa halkaa laga qaadanayaa beder iyo fadligii ay lahayd qaswadii beder la odhan jiray iyo qiimahay lahaayeen saxaabadii xaadirtay wuxuu ihi wa kaana min khabari warkaygan waxaa ka mid ahaa xiina takhallaftu markaan ka hadhay can rasuuli illaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fii gaswati tabuuka duulaankii tabuuk annii anigu lam akun inaanan ahayn qadu weligay aqwaa mid ka xoog badan iyo walaa aysara minii mid ka horansantoona xiina takhallaftu canhu kolkii aan rasuulka ka hadhay fii tilka algaswati duulaanka ah macnii duulaanka tabuuka ee rasuulka aan ka hadhay wakhtigaa wakhti aan ka xoog badanahay iyo wakhti aan ka hanti roonahay oo aan ka hodansanahay midna ima soo marin buuli xagga xooggana heer saraan taagnaa xagga hantida iyo hayntana heer saraan taagnaa buuli sida uu dibba ka caddayn doono inaanu cudurdaar lahayn buu sheegaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa jamactu isumaan keenin qablahaa duulaankan ka hor raaxilatayni laba gaadiida qadu weligay xataa jamactuhumaa ilaa aan jamciyo aan isu keenay laba gaadiida fii tilka alqaswati duulaankaa duulaankaasun baan laba gaadiida isu keenay buuhe hore isugumaan keeni sida macnihii waxa weeye uu u awoodayay buu sheegaya walam yakun ma ahayn rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ma ahaa nin yuriidu mid doona gaswatan duulaan ilaa hadduuse doono waraa bikayrihaa kayrkeed buu markaa moodsiin jiray dadka yacnii meeshaa uu ku duulaayo meelaan ahayn inuu u socdo oo uu ku citimayo ayuu moodsiin jiray dadka waaya ay awhama hayraha halkaa uu ku duulaayo meelaan ahayn inuu u socdo ayuu dadka moodsiin jiray waaya tawriyadana waxaa la idhaahdaa an yadkura lafdan yaxtamilu macnayayni axaduhumaa aqrabu min alaakhari fayuuhimu iraadata alqariibi wahuwa yuriidu albaciid tawriyadu waa nooc sarbeebah oo kale in wax la yaro sarbeebo waa inuu sheego eri laba macne leh ama laba macno u dhici kara waaya labadaa macno midbaa ka kale ka dhow midna wuu dhow yahay midna wuu fog yahay dabeetana kelmaddii buu isticmaalayaa qofkii isaga oo moodsiinayo qofkan uu la hadlaayo kan dhow macnaha dhow inuu ujeedo muraadkiisiiyo ujeeddadiisuna macnaha fog ay tahay ma garata tawriyadu waa taa wey sababtuna waxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam yanii taatikadii iyo habkii uu duulaamadiisu ay lahaayeen inta badan ayaa arrintani ka mid ah si aan dee sirtu usii fas fashilminoo basaaska iyo jaajuusiinta iyo warku adigu aanu usii bixin oo aanay cidda uu ku socdaana uga sii diyaargaroobin tusaale ahaan ayaa taa tikadaa rasuulku u samaynaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waraa bikayriha meel kale inuu u baxayo ayuu dadka markaa moodsiin jiray xataa kaanat ilaa ay timi tilka alqaswatu duulaankaasi ilaa uu yimi kaanadu halkan waa tii taamad ahay fagazaahaa waa duulay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama fii xarin shadiid kulayl daran dhexdii buu duulay iyadoo kulaylku daran yahay wastaqbala waxaan u qaabilay safaran safara baciidan fog oo durugsan iyo wa mafaazan bahgooyooyin buu markaa waxa weeye bahgooyo ayuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaabilay oo wajah safar fog iyo markaa meelo fog fog oo bahgooya oo aad bay u kala durugsanaayeen madiino oo rasuulku uu ka ambabaxaayey calayhi salaatu wasalaam iyo halkuu ku socday oo tabuuk ahayd aada iyo aad bay waxa weeye u kala durugsanaay boqolaal kilomitr bay isu jireen wastaqbala wuxuu rasuulku qaabilay sidoo kale cadadan tiro kaiiran fara badan yacnii tiro aada iyo aada u badan ayuu qaabilayoo uu waxa weeyaan xaggooda u kicitimay oo ciidamo iyo dee cadow ahaaday nusakha kitaabkana nigu intaan arkay saasuu qorayaa istaqbala cadadan kaiiran saxaankaa idiin wada qori maayo waa tahay laakiin bukhaariga iyo muslimka nusqadaha hadda anigu aan eegay waxa ku taalla wastaqbala caduwan kaiiran halka cadadan ay noo qoran tahay caduwan baa ku taalla wuxuu qaabilay cadow badan buu qaabilay marka lafdigaa cadadku waxaa dhici karta inuu meel kale dee ku yaallaa iska dhici kartaa ama markaa uu dee waxa weeye khaaba yahay weliba alxaafid ibnu xajar oo inta badan riwaayaadka halka riwaayaad kala duwan ay ku jiraan baraarujiyaana riwaayaddaa ma sheegin riwaayad kalunbuu sheegay halkaa markuu sharaxayo oo wastaqbala wagaswa caduwin kabiir buu sheegay riwaayad kale odhanaysa wagaswa caduwin kabiir adigu markaa cadadkani waa cadowgii imun markaa iyo tiradii ciidanka fajallaa oo la shado waana la takfiifiye fajallaa wuxuu u caddeeyey oo diirka uu uga saaray lilmuslimiina muslimiintii amrahum arrinkooda iyo halkay ku socdaan iyo meesha loo kicitimaayo liyata'ahabuu si ay u artatabaystaan oo ay u diyaargaroobaan uhbata gaswihim artatabaysiga iyo diyaargarowga duulaankooda oo fa akhbarahum wuxuu uga warramay biwajhihim jihadooda alladii kaasoo yuriidu uu rabo halka uu doonayo inuu duulo uu qabto uu u sheegay kolkana uu caddeey si ay markaa ugu tala kalaan si ay hee ugu tala galaan oo ay ugu diyaargaroobaan oo hadday noqoto waxa weeye sahay iyo hadday noqoto hub iyo hadday noqoto waxa weeyaa gaadiid intaba ay waxa weeyaan markaa dee u hagaajistaan oo u diyaarsadaan waay wlmuslimuuna muslimiintuna maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay maciisa xaal ay yihiin sala allahu calayhi wasalama kaiirun way badnaayeen buu yidhi muslimiintii rasuulka uu helinaysay duulaankan la gelaysana aada bay u badnaayo walaa yajmacuhum mana koobahayn kitaabun kitaab kitaabkaasoo xaafidun markaa kooba oo waxa weeyaan dee lagu xaadiriyo lagu wada qorayna ma koobahayn yuriidu wuxuu uga jeedaa bidaalika kitaabkaa diiwaana diiwaan may lahayn ciidanku ku wada qoranyo dee halkaa laga xaadirinayo ciddii joogtiyo ciddii maqaniyo waxoo dhan diiwaankuna waa adaftaru aladii yuktabu fiihi asmaau ljeish wa ahlulcataa wa awalu man dawana adawaawiina cumaru radia allahu canhu diiwaanka waxaa la idhaahdaa buugga lagu qoro magacyada ciidanka iyo dadka gunnada leh ee mushaharka waxa weeye la siinayo ciddii ugu horreysay diiwaanka ciidamada u samaysayna wuxuu ahaa cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu ardaa markaa kitaab caynkaasana may lahayn buu yidhi ee aad bay u badnaayeenoo waxay ahlulcilmigu tilmaameen ilaa soddon kun inay gaadhayeen markaa ciidanku qaala kacbun kacab wuxuu yidhi faqalla rajulu nin baa yara ninkaasoo yuriidu raba an yatagayaba inuu maqnaado oo macnii dee iska dhuunto ilaa danna wuxuu u malaynaayey anna daalika arrinkaasi dhuumashadaasi sayakhfaa lahu inuu u qarsoomaayo se sayakhfaa bihi buu qoraya sayakhfaa bihi inuu qarinaayo dii sidaa la idhaha inuu qarinaayo dhuumashadaasi ay qarinayso ayuu waxa weeyaan markaa u malaynayay laakiin waxaa ku yaalla bukhaariga iyo muslimka sayakhfaa lahu muslimka saasaa ku taalla nusqadda bukhaarigana saasaa ku taalla waxaanad moodaa asalka bukhaariga lahudaas inay ka dhacday oo sayakhfaa keliya ku jiro ilaa danna anna daalika wuxuu malaynaayey arrinkaasi sayakhfaa lahu inuu u qarsoomayo maa lam yanzil fiihi inta aanu xaalkiisa ku soo degin waxyin waxyi inta aanu kaga soo degin min allahi ilaahay xaggiisa oo cislaa waad iska dhuuman karaysaa ninkii doona inuu dhuunto wagazaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay waa duulay sala allahu calayhi wasalama tilka alghaswata duulaankaa ayuu duulay xiina daabat ihimaaru xiina goortii buu duulay daabat ihimaaru midhihi ay bislaadeen wadilaalu harhkina uu dee isaguna waxa weeye macaanaaday ee harhkina yimi dhirtii iyo wixii ay caleemaysatay ee harh wanaagsan ay yeelatay oo fa ana anigu ilayhaa xaggeeda midhahaas iyo markaa harharhkaas iyo xaggooda ayaan ascaru u iilanaya wey ay amiilo ascaru ay amiilo xaggeeda ayaan u iilanayay oo markaa waxaan iska jeclaa naftaydu iska jehelaysay inaan iska joogo yaa ayay naftu iska jeclayd weeye fatajahaza waa diyaargaroobay oo wuu xidhxidhay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama waalmuslimuuna iyo muslimiintii macahu maciisa ahaadayba way markaa diyaargaroobeen safar baa loo baxaya weliba aada u fog wa dafiqtu anna waxaan gudagalay aqduu inaan markaa dee kalaho oo aan jarmaado likay atajahaza macahu si aan rasuulka ula diyaargaroobo fa arjicu waan soo noqonayo walam aqdi shay anigoon waxba qaban waan saxarba weli kala jabin ayuun baan iska soo noqonayo wa aquulu fii nafsi naftaydana waxaan iska odhanayay ana qaadirun anigu waan awooda calaa daalika diyaargarowga in aradtu haddaan doono maanta haddaan doono inaan diyaargaroobo waan diyaargaroobi karaa saasaan iska dhaadhicinayo on isku lahaa buuri waayo xoogna uu hayaa gaadiidku raaci uu hayaa iyo sahaydi waxba kama dhinna falam yazal kama zuulin yatamaadaa bi inuu igu dheeraado yacni arrinkaasi iyo kolba iska soo noqodkaasi xataa istamara binnaasi xataa istamara ilaa uu joogteeyey binnaasi dadkii aljiddu dadaalku ilaa uu joogteey oo ay markaa dadkii u dadaaleen oy u diyaargaroobeen inay baxaan muslimka saasaa ku qoran innaga inoo qoran laakiin bukhaariga waxaa ku qoran xataa xataa ishtadda binnaasi aljiddu xataa ishtadda ilaa uu ku daraaday binnaasi dadkii aljiddu dadaalkii oo uu ku soo kediyey sidaasaanad moodaa inay ka waadixsan tahay wallahu aclam alxaafid ibnu xajar markuu sheegaayay riwaayaadkana lafdigan muslim uma nisbayn ee lafdi kale oo ishtadadaasi ay ku jirto ayuu u nisbayn waay markaa taa bukhaariga ku taalla ayaa sii waadixsan macnuhuna waa isla halkii un xataa ishtadda binnaasi ilaa dadkii uu ku daraaday aljiddu dadaalku oo ay dee muddo qaateen ay diyaargaroobaan oo hadda dee waktigii ay bixi lahaayeenba uu iska soo dhowaaday faasbaxa wuu waa bariistay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama haadiyan xaalo uu tagaayo waalmuslimuuna macahu iyo muslimiintii oo la jiraa walam aqdi anigoo aan ka qaban min jihaazii diyaargarowgaygii shay-an waxba aan ka qaban walam aqdi anigoo aan qaban oo aan samayn min jihaazii diyaargarowgaygii shay-an waxba jahaazii iyo jihaazii bifatxi iljiimi wa kasrihaa labadaba waa la akhriyay anoon anigu waxba diyaargarowa taaban ayaa macnihii waxa weeyaan rasuulka iyo saxaabada ugu dhammaaday uma dabadeetana qadowtu waan ka lahay oo farajactu waan soo noqday yani waan tegay oo gurigii baan ka tegey farajactu dibun baan u soo noqday walam aqdi shay-an iyadoo aanan waxba qaban falam yazal kama zuulin yatamaadaa bi arrinkaasi inuu ila dheeraado xataa asracuu ilaa ay dhaqsadeen macnii ciidankii wa tafaarata algaswu dadkii duulayeyna ay durkeen oo ay dhaqaajiyeen wa tafaarata algaswu ay ahlu lgaswi dadkii duulayeyna ay durkeen oo dee markaa ay dhaqaajiyeen ciribta ku dhufteen oy dhaqaaqeen haye baxeen dee fahamamtu waxaan ku hamiyey an artaxila inaan rarto oo fa udrikahum aan gaadho fayaa laytanii facaltu alla ma aan sameeyo alla maan sameeyo uma dabadeetana lam yuqadar daalika lii arrinkaa layma qorin oo layma qadarin alla maan sameeyo fiicnaan lahayde ii fiicnaan lahayda inaan sameeya markaa wuxuu tamaniyayaa khayr buu tamaniyaya khayrkana qofku wuu tamaniyi karaa waxaa laga qaadanayaa halkaa qofku khayrka dhaafa inuu tamaniyi karo allamaan darsigaa xaadiro allamaan cibaadadaa guto allamaan khayrkaa sameeyo soomaalagtid wuu tamaniyi karaa qofku khayr dhaafa arrin aanshow ilaahay ugu qadarin bay ahayd uma lam yuqadar daalika lii fatafiqtu waxaan gudagelay buuhi idaa kharajtu marka aan baxo fi naasi dadka dhexdooda marka aan u baxo bacda khuruuji rasuulillaahi rasuulka ilaahay intuu baxay dabadeed sala allahu calayhi wasalam yaxsununii waxa i murugo gelinaayey annii anigu laa araa lii uswatan inaanan arkahayn oo aanan isu arkahayn cid uswo ah oo aan ku daydo ani laa araa lii uswatan ay uswatan lii cid aan ku daydo oo uswo ii noqon karta inaanan arkahayn baa i murugo gelinaysay ilaa rajula nin mooyaane ninkaasoo maqmuusan calayhi lagu tuhmay fi nifaaqi munaafiqnimo lagu tuhmay ay maطcuunan fii diinihi mutahaman biاnifaaq munaafiqnimo lagu tuhmaystay aw rajulan ama nin mooyaane ninkaasoo miman cadala allahu tacaalaa ka mida ciddii ilaahay u cudur daaray oo min aducafaa'i dadka taagta taran ahaata labadaasun baan arkayay buuri qof munaafiqnimo lagu tuhunsan yahay iyo qof dadkii ahlu acdaarka ahaa ee ilaahay u cudur daaray ka mid ah taasaan markaa ka murugoonaay walam yadkurnii rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam walam yadkurnii ima tabin ma ima xasuusan walam yadkurnii imuu tabin rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama xataa balaga tabuuka ilaa tabuuk uu gaadhay tabuuk ilaa uu gaadhay fa qaala wuxuu uhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiya fi lqowmi ragga dhexdoodii bitabuuka tabuuk maa facala kacbu bnu maalikin muxuu kacb ibnu maalik sameeyey ninkii kacb ibnu maalik miya maynala socda mise halkaa waxaa laga qaadanayaa madaxweynaha ama maaragtay waxa weeye imaamku inuu ciidankiisa iyo dadka waxa weeye ka warhayo had iyo jeer u dhaso wa qaala rajulu nin baa yidhi ninkaasoo min bani salima imaamka banu salima laydhaa ka tirsan waa bikasri laam salima salama maaha fa qaala rajulu nin baa yidhi ninkaasoo min bani salima qolada laydhaa banu salima ka tirsan qoladana waa qabiilada uu kacab ibnu maalik yahay oo ansaarta ka mid a abuqataada iyo kacab ibnu maalik iyo jaabir ibnu cabdillaahi iyo mucaad ibnu jabal iyo waa reerkoodii weeye soo ma aragtid oo ansaarta ka tirsan markaa nin aanu isku reernahay oo reerka iyaga ka mida baa wuxuu ihi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay ow xabasahu waxaa xanibay oo reebay burdaahu labadiisii go iyo wanadaru fiirintii fii cidfayhi labadiisa koone ama labadiisa dacaluu fiirinaayo labadiisa dhinac xaragadu iska xaragoonayo ee hareeraha uu iska eegayey ee uu isdaawanayey baa reebtay bu ya si isu daawanayay buu hahay bay ka dhiganta ya markaa waa nin iscajabiyey oo iska xaragoonayo oo si isu daawanayay buu markaa hadhay xabasahu waxaa xabisay burdaahu labadiisii go ama labadiisii macawisoodba waay iyo wa nadaru eegistii fii cidfayhi labadiisa dhinac uu eegaayay faqaala lahu mucaad bnu jabalin faqaala lahu mucaadu bnu jabalin mucaad ibnu jabal baa wuxuu ku yihi radia allaahu canhu ye waaya bi'sa maa qulta halla waxaa tidhi xumaa waxaa tidhi baa xumaaday maxaad ku hadashay bay ka dhigantay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahay oo maa calimnaa calayhi kuma ogin kacab ilaa khayran khayr mooye wax kale kuma wa sakata rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa aamusay sala allahu calayhi wasalam markaa ninkaa hore ee yidhi xabasahu burdaahu wanadaru fii cidfayh waxaa la yidhi cabdillaahi bnu unays baa magaciisa la odhan jiray baa la yidhi saxaabigii markaa mashhuurka ahaana ma ahae waa nin kaloo magacaa lahaa waa tahay rasuulku dabadeeta waa aamusa halkaa waxaa laga qaatay saddex masalo masalada koobaad qofka in lagu dacnin karo ama lagu duri karo danni qaalibah sida qofka markaa dacninaya dannigiisa iyo melihiisa qaalibka ka ah haddii duristaasi la duraya ay tahay ilaah iyo rasuulkiisoo la difaacayo iyo diintooda markaa loo nusraynayo hawo maaha hawo maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka qof wejiga noocaasa u dura in la radin kara isaga qudhiisoo la odhan karo waxa weeye waad ku qaldantay ama war saxa maad sheegin ee u kaadi in la odhan karo haddii loo arko inuu waxa weeyaan waxaanu mutaysan kula dul dhacay ama uu ku qaldamay haddii loo arko soo ma aragtid sidee looga qaadanayaa ninkaa hore ee yidhi markaa mucaad yidhi xabasahu burdaahu wanadaru fii cidfayhi ee sidii ay ula muuqatay cabiray iyo mucaadoo isaga sii radiyay oo yidhi markaa bi'sa maa qulta wallaahi yaa rasuula allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayran labadii midna rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma qalad xukmin soo ma aragtid labadii midnaba hee kuma qabsan oo ma odhan adaa qaldan ama adaa qaldan ama labadiinuba waa qaldantii waa tahay masalada saddexaad ee laga qaadanayaa waxa weeye qofka muslimka ah haddaad aragto waxaanu markaa dee caan ku ahayn ama aan dee lagu aqoon ama aanu loo filayn u ahayn ama aan ka sugnayn iyadoo lagu ceebaynayo lagu haysto haddaad aragto waa inaad difaacdo tirahdo aan ukaadiya ama iska hubiya ama waxaa shaqo kuma laha ama ukaadi oonaad dhinacuun kaga bilaabin oo aad odhan maalmahanba uu soo xayd xaydanaye muxuu yidhi waaya fasakata rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fabaynaa huwa calaa dalik fabaynaa iyada oo huwa rasuulku calayhi salaatu wasalaam calaa dalika xaalkaa uu ku sugan yahay oo halkii uu joogo ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaasoo mubyidan buu aniga ii qoraya mubyidan mubyidan qaarna inuu mubyadan u xarakaynaya laga yaaba soo ma muxuu idin xarakaynaya mubyidan mise mubyadan horta intaasi muslimkay ku taallaa sida saxda ah ee loo akriyayaana waa mubiidan wey mubiidan bikasri lbaa ra'aa wuxuu arkay rajula nin buu arkay ninkaasoo mubiidan dharcad xidhan dharcad soo dharcad oo yazuulu bihi uu la dhaqdhaqaaqaayo asaraabu dhalanteedku uu la dhaqdhaqaaqaayo yazuulu bihi ay yataxaraku bih uu la dhaqdhaqaaqaayo asaraabu dhalanteedku saraabka dee waxaa la idhaahdaa markaad iyo jeer bacadka ay tahay cadceedduna aadka u kulushahay waxa meelaha gaar ahaan bannaan iyo waddooyinka iyo meelaha durugsan waxaa ka muuqda wax dhalanteedahoo aada biyo kackacayo kala moodo soo maha dhalanteed baa la ydhaha markaad ku dhawaato ama aad istidhaahdo talow meeshii tagtana xoogada waa iska barcidlaaho biyoo kale aad moodayso sidii biyahoo kale u hirayaan soo ma aragtid marka wuxuu arkay nin dharcad xidhan oo yazuulu bihi saraabu dhalanteedkaasi ula dhaqdhaqaaqay oo isaga iyo dhalanteedkii ay sidaa isula kackacayaan oo aanay kala cadday soo ma aragtid fa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama kun noqo abaa khayama abaa khayamo noqo fa idaa huwa oo isagoo abuu khayamo ahaaday abuu khayamihii alansaariyu ansaarig ah waaba isagoo abuukhayamah no ah waxaa la yidhi magaciisana waxaa la odhan jiray cabdillaahi bnu khayama magaciisa waa lagu sheegay alansaariyu radia allahu canhu wa huwa isagu aladii saxaabigii weeye tasadaqa sadaqadaystay bisaaci tamri saacii timirta ahaa xiina lamazahu lmunaafiquuna munaafiqiintu kolkii ay ku ku ceebeeyeen markay hee ku ceebeeyeen ee yidhaahdeen kan saaciisa ilaahay qani buu ka yahy xadiidka waa inoo iman doonaa insha allah waay ayo markuu mid qof baa wax badan sadaqadaysta yidhahan kaasi waa istus haddana mid baa in yar sadaqadaysta ilaahay kan saaciisa qani buu ka yahay sinaba lagaga nabadgeli maayo ma garanaysa ilan waa munaafiqiintii markaa saxaabigani abuu khayama xaalkii uu tamaniyayey markii dambe markii rasuulka iyo saxaabadu ay baxeen xaalkuu kacab tamaniyayo oo kale ayuu ahaay oo intuu markii hore ka yar hadhay ciidanka xoogay uu ka dambeeyey habeeno ama maalmo ayuu dabadeetana ka daba rartay soo ma aragti uu ka daba rartay ilaa uu gaadhay dee suu sii socday qaala kacbun kacab wuxuu yidhi falamaa balaganii markii ay soo gaadhay anna rasuula allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu alayhi wasalama qad tawajaha inuu soo jihaystay qaafilan xaaluu yahay mid ka soo noqonaya min tabuuka tabuuk xadaranii waxaa igu soo xaadiray bathii murugtaydii baa igu soo xaadirtay lafdi kalena hami hamigaygii baa igu soo xaadirtay markaasay murugada igu soo xaadirtay war maxaad yeeshaa war kalow maxaad kaga baxsataa maxaad kaga badbaadaa maanta markaa dee waan ogaaday buuhi rasuulku inuu soo socdo ogow telefoonna may jirine haddana siyaabo kalunbaa warka haddana waa la heli jiray soo ma ogid imaka waxaanu is leenahay dadka intaa jira talow sidee baa warkooda loo hela ma garanaysa in telefoon ma lahayn markaanay telefoonnadu jirinna dadku warka wuu heli jireenoo si kalunbaa loo kala qaadan jiray warka ma garata telefoonnadan iyo waxani waa baahi laynoo sameeyey wy ya waa baahi hee laynoo sameeyey wy dadkan ismay waayi jirin imaka markaanay telefoonnadu jirin waynu ku ballanaa imaka mobiilada unu ku hadalla soo maha markaana dadku ismay waayi jirin oo way isheli jireen si ay isu helaanba way wada joogiin oo way isheli jireen wax iswaayey wuu iska yaraan jir waay wuxuu ihi fadafiqtu waxaan gudagalay atadakaru inaan xasuusto alkadiba been inaan xasuusto oo wa aquulu aan is idhaahdo bimaa akhruju maxaan kaga baxaa min sakatihi cadhadiisa hadan berri berri markuu yimaado maxaan cadhadiisa talow kaga badbaadaayo on kaga baxaa maxaan u sheegaa ilaan cudurdaar ma haye eh maxaan talow waxa weeye isugu yar hagaajiya wa astaciinu waxaan kaashanay calaa daalika arrinkaa waxaan u kaashanayay bikulli dii ra'yin mid ra'yi le dhammaantii oo min ahli ehelkayga ka mid a waan u kaashanayo bal arrintan ka taliya xaalad baa jirte falamaa qiila markii la yidhi inna rasuula allaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qad adalla waa ina soo hadheeyey qaadiman xaalo uu imanaayo oo wuu soo dhowaado oo uu ku hayaa qad adalla wuu ina soo hadheeyo wuu soo dhowaaday qaadiman xaal uu imanayo zaaxa canii waxaa iga suulay albaailu baailkiibaa iga suulay beentii iyo wixii aan yaro qorqorshaynay iyo wixii aan wadwaday oo dhan ayaa iga suulay ilaahay baa khayr la doonay marka xataa caraftu ilaa aan gartay anii anigu lan anjuwa minhu inaanan rasuulka kaga badbaadahayn bishayin shaynaba abadan weligii waxba inaanan kaga badbaadahayn waayo rasuulka waxii baa ku soo degaayay oo waxay dadku ka qariyaan ilaahay baa samada uga soo sheegay fa ajmactu waxaan go-aansaday sidqahu runu sheegistiisa inaan run u sheegaan go-aansaday fa ajmactu ay cazamtu waxaan go-aansaday kolkaa sidqa inaan rasuulka run u sheego waay wa asbaxa wuxuu waa bariistay ama uu ahaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama qaadiman mid markaa imanaaya asbaxa wuxuu noqday rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama qaadiman mid markaa imanaya oo wuu yimi rasuulku goor balqaa baanu yimi sida aynu ku arki doonno riwaayaadka qaar wa kaana wuxuu ahaa idaa qadima marka uu ka yimaado min safarin safar markuu ka yimaado badaa wuxuu ku bilaabi jiray bilmasjidi masaajidka fa rakaca fiihi wuxuu ku tukan jiray ragcatayni laba ragcadood uma dabadeetana jalasa wuxuu u fadhiisan jiray linaasi dadka waxaa halkaa laga qaadanayaa inay sunno tahay qofku markuu safar ka soo galo masaajidka xaafadiisa ama ku dhow inuu laba ragcadood ku tukado intaanu guriga tegin masaajidkuu ku bilaabayaa laba ragcadood buu ku tukanayaa ciddii markaa uu imanaysa iyo ciddii ay isqaabilayaan iyo ciddii soo salaamaysa iyo halkaasaa markaa uu ku qaabilayaa markaa kadib uu dabadeetana xagga gurigiisa u kici timaya sunnadu waa sidaa waxaanad moodaa inay tahay sunna mahjuura qofku markuu iska soo gala magaalada gurigiisa unbuu iska maaragta iska galaa inta badan laakiin sunnadu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam sidaasay ahayd fahanii'an liman axyaaha fiicnaan lahayda in la nooleeya sunnadaasi falamaa facala daalika markii sidaa uu sameeyey jaa'ahu waxa u yimi almukhallafuuna dadkii hadhay baa u yimi yactadiruuna ilayhi xaala ay u cudur daaranayaan oo wayaxlifuuna lahu ay u dhaaranayaan wa kaanuu waxay ahaayeen bidcan wa hamaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin oo munaafiqiinta iyo dadkaas ya faqabila minhum wuu ka aqbalay rasuulku calaaniyatahum daahirkoodii iyo wixii ay muujisteen wa baayacahum wuuna la baycooday wastakfara lahum ilaahay buu dembi dhaaf u weydiiyey wa wakala wuxuu u wakiishay oo u daayey saraa'irahum sirahooda iyo waxay qarsanayaanna ila llaahi tacaala ilaahay buu daayey soo ma aragtid ilaahay buu daayey xataa ji'tu ilaa aan imid waxaana halkaa laga qaadanayaa in yani dadka wixii ka muuqda ee daahirkoodu yahay baa lagula dhaqmaya axkaamu dunya cala daahir soo maqlimaysaan baab macnaha ku saabsan oo gaarana kitaabkaynu ku arki doonaa insha allah wuxuu qofku qarsanaya halkan ugu jira allahu aclam ma garanayno inagu wixii qofku uu muujista ee ka muuqda ayaa lagula mucaamalaya soo ma aragtid hadduu qofku qalad muujisto iyo tusaale ahaan xumaan oo u yidhaahdo waar dee xumaanta waa maaragtay waa aragtaanuno waa idiin muuqataano laakiin khayr baan halkan ku hayaa oo niyad fiican baan leeyahay dee laga aqbali maayo niyaddaada annagu ma ogin laakiin waxaanaad ku hadashay ama aada samayso waa khata baa la leeyay soo ma aragtid waay qofkii hadduu qalad ku hadlo ama uu sameeyo ama uu muujisto qalad niyad wanaagsan uu leeyahay dee u shafaaco qaadi mayso soo ma aragtid waay hadduu khayr muujistana khayrkaasaa qofkii lagula soconayo la odhan maayo ma ogin waxaad uga jeedda ma oginoo kaa aqbali mayno horta u kaadi waxaad uga jeedda anaan garanayni lama odhanayo mar hadduu khayr muujistay khayrkaasaa laga aqbalaya sariiradiis iyo wuxuu qarsanayana ilahay baa loo deyna waa tahay xataa ji'tu ilaa aan imi falammaa sallamtu markii aan salaamay tabasama wuu dhoolla caddeeyey tabasuma almuqdabi mid cadhaysan dhoolla caddayntii ayuu dhoolla caddeeyey tabasumka muusoodkaa la ydhaha ama qosolka yar ee yar baa la ydhaahdaa waay inta badanna dee farxaddaa loo qoslaa laakiin mararka qaar ayaa dhoolla caddaynta iyo muusoodka cadhaba way keentaha markaa wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhoolla caddeeyey mid cadhaysan dhoolla caddayntii ayuu dhoolla caddeeyey almuqdabi daadka kordhig haddii aanu kordhignay bifatxi daad wey uma qaala dabadeetana wuxuu yidhi tacaala kaalay faji'tu waanimi amshii anigoo soconaaya xataa jalastu ilaa aan fadhiistay bayna yadayhi rasuulku hortiisa ilaa aan fadhiistay sala allahu calayhi wasalam faqaala lii wuxuu igu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay maxaa kugu dhacay ee ku reebay alam takun miyaanay ahaa miyaanad ahayn qadib qad ibtacta mid iibsaday dahraka macnii raaxiladaadii iyo daabadaadii miyaanad iibsan dhabarka waxaa looga jeedaa wixii aada fuuli layd gaadiidkaagii mid iibsaday oo diyaarsaday miyaanad ahayn maxaa ku reebay ee kugu dhacay sideedaba markaa waxaa jirta duulaankan in maaragtay ciidanku wada duulo oo ciddii aan cudurdaar sharciga lahayna ay duushaa wuxuu ahaa mid fardulcayna ayuu ahaa sida xaggaa hore uu kacab kudhiisu inoogu ishaarayo sidaa awgeed baa qofkii ka hadhay cudurdaar la-aan wuxuu ahaa qof waxa weeyaan dee macsi ku dhacay saafkuna wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa muslimiinta si caama u faray inay soo baxaan istinfaar macnaa inay soo baxaan oo qaswiga ay u soo baxaan buu ka dalay xadiidkii hore aynu soo marrayna muxuu ahaa waida stunfirtum fanfiruu xaaladaha jihaadku uu fardulcaynka noqdo ayay xaaladaasina ka mid tahay waaye markaa kahadhistiisu cudurdaar la-aan dee mid dembi ahoo macsiyaa bay ahayd alam takun qad ibtacta dahraka daabaddaadii miyaanad iibsan qaala wuxuu uhi qultu waxaan yaa rasuul allaahi rasuulka ilaahayow innii anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low jalastu haddii aan fadhiisan lahaa cinda kayrika kayrkaa cid kale oon adiga ahayn agteeda haddaan fadhiisan lahaa ciddaasoo min ahli dunyaa dadka adduunyada jooga ka mid ah boqorrada iyo madaxda iyo kuwa ah lara'aytu waxa aan isu arki lahaa annii anigu sa akhruju inaan kaga bixi karo min sakhatihi cadhadiisa bicudrin cudurdaar inaan kaga bixi karo laqad ucطiitu waxa laysiiyey jadalan dood baa laysiiyey oo hadalka waan aqaanaa iyo sida loo cudurdaartay iyo sida eedda laysaga duwo daadkana laysaga mooso waan aqaanaa waayo dee wuxuu ahaa kacab raggii rag ahaayo shaacir buu ahaa aftahana shaacir aftahana ayuu ahaayo raggii maaragta luuqada aadka u yaqaana marka waan garan lahaa buuri sidaan uga bixi lahaa cadhadiis walaakinii ha yeeshe anigu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogaaday layn xadatuka haddaan kuugu warramo alyowma maanta xadiida kadibin war beena oo tardaa bihi aada igaga raalli noqonaysa canii aniga layuushakanna allaahu ilaahay inuu la soo dhaqsan doono la degdegi doono an yusqitaka calaya inuu ii kaa cadho geliyo cadho inuu ii kaa geliyo ood ii cadhootay intuu soo dejiyo kuu sheega markaa waxay kuugu sheegay inaan been sheegayo layuushakanna allah layuushakanna waa bifatxi shiin layuushakanna allaahu ilaahay inuu la dhaqsan doono an yusqitaka calaya inuu ii kaa cadhogeliyo haddii yuskhituka qura uu kuu qorayo anaanu ka horraysiinan aan ka horraysiiso an yusqitaka calaya inuu ii kaa cadhogeliyo sidaasaan markaa ogay wa in xadadtuka haddaan kuugu warramo xadiida sidqin war runa oo tajidu calaya fiihi aada iigu cadhoonayso war runahoo aada hadda iigu cadhoonayso haddii aan waxa weeye kuugu warramana innii anigu la arjuu fiihi waxa aan rajaynayaa cuqba allaahi caza wajal ilaahay markaa caaqibadiisa iyo cidhibtiisa dambe ee fiican ha cidhib fiican oo wanaagsan inuu igu siiyo ayaan markaa rajaynaya waxay taasi kutusaysaa saxaabiga ilaahayna waa u dhabeeyey arrinkaa waxay kutusaysaa tawakulkiisa iyo yaqiintiisa iyo sidqigiisu siduu u heerka sarreeyey iyo halkuu taagnaa bay kutusaysaa radia allahu canhu arda cuqba allaahi caza wajal macnaa ilaahay cidhib fiican oo dambe inuu waxa weeye igu siiyaan rajaynaya wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa kaana lii min cudrin wax cudurdaara maan lahayn wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa kuntu maan ahayn qadu weligee aqwaa mid ka xoog badan iyo walaa aysara minii mid iga hodansantoona xiina takhallaftu canka markii aan kaa hadhay ee aan kaa dibdhacay markaan ugu xooga badnaan ugu hodansanaa bay ahayd wax cudurdaarana maan lahay waan iska hadhay un ya faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam amaa haadaa kan miyaa faqad sadaqa run buu sheegay buui run buu sheegay faqul istaag xataa yaqdiya allaahu ilaahay ilaa ilaahay ka xukumaayo fiika arrinkaaga ilaa ilaahay haddaba arrinkaaga ka xukumaayo kacbaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam soco iska so iska tag wahaara way kaceen rijaalun rag baa kacay halkaa iska ilaali nuskhadaha badidoodu waxay qorayaan saara bisiin soo saa idiin qori maayo ya saara haddii la idhaahdo oo siina waxa socday bay noqonaysaa laakiin sida bukhaariga iyo muslimka ku taallaa waa saara saara bithaa waxa kacay bay noqonaysaa ay wahabu yacni waxa booday markiiba oo xaggan oo kale ka booday markaa rasuulku yihi kace aniguna aan cudurdaarna sheegi waayey rijaalun rag baa kacay raggaasoo min bani salima qabiiladeedii banu salima ka mid ah fatabacuunii way raaceen fa qaaluu lii waxay igu yidhaahdeen wallaahi ilaahay baanu ku dhaarannee maa calimnaaka kuma ogin adnabta inaad dembaabtay demban dembi qabla haadaa kan ka horreeyaba imankaad qaladkii ugu daraa gashay bay ku yidhahdeen imanka ayaabaad qaladkii ugu horreeyey ugu daraa gashay laqad cajasta waxaad kari weyday fii allaa takuuna inaanad noqonin ictadarta mid u cudur daartay ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bima ctadara ilayhi waxay ugu cudur daarteen almukhallafuuna dadkii hadhay taagoo waxaad kari weyda inaad u cudur daarato tiraa sana laayo sana laa sana la ayaad kari weyda arniya maxaa kugu dhacay faqad kaana kaafiika waxa kaaga filaan lahayd dembaka dembigaagaba aada gashayba istikfaaru rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama laka rasuulka ilaahay inuu kuu duceeyo ilaahay dembi dhaaf ku weydiiyo intaasaa kaaga filaan lahayd boo lagaagaba dhaafi lahaaye maad rasuulka u cudurdaaratay ya markaa faqad kaana kaafiika dambaka istikfaaru waa marfuuce garo istikfaarugaas qaala wuxuu ihi kacfa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa zaaluu kamay zuulin yu'anibuunanii inay i canaantaan ta'niibka waxaa la idhaahdaa canaanta daran ilaan canaantaa marna iska yar sahlan marna aada u khatara soo maaha canaanta daran baa la idhaha yu'anibuunanii inay canaantaan oo igu qaadqaadaan markaa canaan xataa aradtu ilaa aan doonay an arjica inaan u noqdo ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo fa ukadiba aan beeniyo nafsii naftayda oo aan idhaahdo rasuulka ilaah waan iska hadlayo markaa waxba been bay ahayd tii hore cudurdaarkaas ay reebay soo ma aragtid markaa ehelka iyo dadku iyagoo iyagu qofka laga yaabo inay khayr iyo wanaag la jecel yihiin haddana inay arrin qaldan oo qalaba u qurxiyaan baa iska dhici karta soo ma aragtid marka haddii ehelka iyo dadka saaxiibbada iyo dadka isku dhow yihiin waxaan dee sax ahayn hadday kuu luuqluuqaan waa inaad adkaysato waa inaad hee adkaysato oo aanad dee ka aqbalin baladayaag hadda siduu u sigtay riwaayaadka qaar waxay sheegayaan aan filaya inaanay saxiixa ku soo aroorinay riwaayaad kale wuxuu ihi waana laba qalaad isku darsan maayo iga taga laba qalad isku darsan maayo inaan cudurdaar la-aan ku hadho iyo inaan haddana been sheego labadaa isku dari maayo iga daaye ase idhaaha oo shaacir baa tahay oo aftahan baa tahay oo saasaad wuxu kala dhigdhigaysaa ka hor isu ihi may beenta anigu a beenta layguma oga a been sheegi maayo anigu ma sheegayo been soo ma aragti uma dabadeetana qultu lahum waxaan ku idhi hal laqiya miyuu la kulmay haadaa arrinkani haysta maci aniga macayga min axadin cid kale ma la kulantay war cid kale arrinkan mayla samays maygula dhacdayoo xaalkayga cid kale oo ku jirtaa ma jirtaa inuu markaa waxoogay nafta ku sabirsiiyo uu ku dayduu doonaya qaaluu waxay idhaahdeen nacamhaa laqiyahu waxaa la kulmay macaka macaaga rajulaani laba nin oo qaalaa yidhi midla maa qulta waxaa tidhi oo kale wa qiila lahumaa laguna yidhi midla maa qiila laka wixii lagugu yidhi oo kale kac lagu yidhi ilaa ilaahay arrinkaaga xukumaayo qaala wuxuu ihi qultu waxaa idhi man humaa waa kuwama labadaa nin qaaluu waxay idhaahdeen muraaratu bnu rabiic alcamriyu waa ninka صxaabigii magaca lahaa muraara بن رaبيع alcamriyu sidaa u dabdi alcamriyu بiفaتحi الcayni وasukuun الmiim iyo وhilaalu بنu umayaةa alwaaqifiyu labadaa nin weeyaan baa laygu yidhi qaala wuxuu ihi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni laba nin bay ii sheegeen oo saalixayni wanaagsan oo qad shahidaa xaadiray ka qayb galay bederan beder xaadiray oo fiihimaa uswatun kudayasho ay igu sugan tahay kudayasha ay ku sugantah oo lagu dayan karo laba nin oo lagu dayan kara ii sheegeen qaala wuxuu ihi famadaytu waan socday xiina dakaruuhumaa lii markii labadaa nin ay ii sheegeen baan socdayoo arrinkii baan sidii baan kusii socdo kamaa noqon go-aankaygii hore wanahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam can kalaamina ayuha halaaa waktigii halkaasuu maaragtay ku dhacay xadiidkuna waa xadiid dheero weli waynu ku dhex jiraa halkaasaynu kasii bilaabi doonaa wasubxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka watubu ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين